markana ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
kulan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a wadan qaybo ka mida xoolaha lagu dhaqda kusoo rogaya cashuur si isbedelka cimilada ay uga hortagaan cashuurta waxaa la bilaabayaa sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka markaa saddex sano kadib xoola dhaqatada iyo beeralayda de waxay u diyaar garoobayaan inay cashuur ka bixiyaan xoolaha ay dhaqdaan
sidoo kale dhegaystayaal waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii al abuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mida waraysigii abwaan amiin samadoon
markaa wuxuu iga sheekeeyey in de qof nolol hore lahaabuu ahaa deedna wuxuu igu yidhi niyo noloshaa hore ee aan lahaa stress iyo depression baan kala kulmay waxyaabaha ay soo gaadhay waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale dhaqashada xoolaha ayaa mid ka mida waxyaabaha nolosha aadamaha asaasiga u ah islamarkaana dalalka dunidu haba u kala badnaadaane ay sida joogtada ah u manaafacadsadaan iyadoo weliba aynu odhan karno kuwa door ah oo ay soomaalidu ay ka mid yihiin waxaabay u yihiin udubdhexaad noloshooda hase yeeshee isbedelada cimilada ee waayahan dambe dunida ku imanayay ayaa siyaabo kala duwan ah nolosha bulshada iyo weliba xoolihii ay dhaqanayeen saamayn ugu yeeshay bal haddaba dhegayste waxaynu hore u naqaanay xoolo marka la kala iibsanayo amaba haddii si kale hilibkooda looga ganacsanayo cashuur ku waajibtaye caawana waxaan idii hayaa waddan cashuur ku soo rogaya qaybo ka mida xoolihii lagu dhaqanayay sibay yidhaahdeen loo yareeyo islamarkaana hoos loogu dhigo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ka dhasha sheekadaasoo maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta dunidu ay si kala duwan u qaadaadhigaysay islamarkaana ay waxyaabo kala duwan ka qorayeen ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan oo dhammaystiran inoo hayaa aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac wagaag bal sheeka waata dambayste bal marka hore haddii aynu sheekada ku horeyno wadanka tallaabadan qaaday adduunkao dhan lagu hadalhayaa waa wadankee cabdixakiinow wadankaasi waa wadanka la yidhaahdo new zealand oo ay daris yihiin dalka australia cabdixaafid markaa tallaabadan u qaaday maxay u qaadeen bal faahfaahin noo sii say macnaha xoolaha loo cashuuraya horta sidaynu ka warqabno iminka waxyaabaha ugu waaweyn ee uu caalamku muddooyinkii ugu dambeeyey ka wada hadlayay waxaa ka mid a sidii loo yarayn lahaa suntan ku baxda hawada oo saamayn weyn ku yeelatay cimilada laakiin waxa aynu ogeyn in warshadaha iyo iyo dadka iyo dee dowladaha inay wax ka qabtaan laga wada hadlayey dowladaha arrimaha wax ka qaban waayana marar badan dee ganaaxiye iyo adigu waxyaabo kale ay jiri jireen laakiin dalka new zealand waxa iyadu iminka ay ku dhawaaqday qorshe ah in ay markii ugu horreysay ay cashuur ka qaadi doonto beeralayda iyo xoolo dhaqatada dalkaas ku nool sababo la xidhiidha xoolaha ay dhaqdaan sunta hawada ay gaadhsiiyaan waagaag marka waa diqowgii ka soo baxayay xoolaha weeye inta badan hawada gelayay marka
si fiican xoolaha la cashuurayo ma la sheegaya ama cashuurta laga qaadayo cabdixaafid xoolaha cabdixakiinow la cashuuraya waa lo-da iyo haddii eeba idinkeeda leeyahay idaha marka cabdixaafid waxay waxay isweydiin le haatanba saad aad uga cararbaabtay dunidu muddooyinka ugu dambeeya waxay aada ula tacaalaysayeen isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ka dhaca oo dhinacii daadadkii roobabkii abaaro waxyaabo badan dee dunidii ku keenay waxaynu ogeyn in dadka inta badan lagala hadla isbeddelka cimilada tallaabooyinka qaadayaan maalgashiyada ay sameynayaan waxyaabaha cashuure lagu soo rogo in halkaa laga maro maxaa keenay wadankani inuu dadkii indhaha ka laliyo oo uu xoolihiiba beegsado u xoolihii u gudbo cabdixakiinow dalkaasi new zealand oo weliba ka mid ah wadamada ugu cagaarsan ee dirta badan leh laakiin dadkii ku noolaa iyo xoolihii ayaa kala batay tusaale ahaan shan milyan oo qof ayaa dadka new zealand ku nool laakiin looda ay haystaan waa ilaa toban milyan idaha dalkaas lagu dhaqdaana waa lix iyo labaatan milyan marka waxaa kala bata waxaa kala badanba dadkii iyo maxaan ku idhaahda iyo xoolihii toddoba jeer bay kusoo laabayaane wax la mid ah sidaas way cabdixakiin dadka marka la eego inay shan milyan yihiin loodina ay toban milyan tahay way ku laba laamatay halka iduhu dee ay lix iyo labaatan milyan yihiin oo ay koob iyo labaatan milyan ka badan yihiin dadka ku nool dalka new zealand
marka waa tiro aada u kala badan marka ma la sheega cabdixaafid xilliga cashuurtana ay ku waajibaysa ama ay dhaqan galayso in lagu soo rogayo sida ay sheegtay cabdixakiinow dowladda new zealand cashuurtan waxaa la bilaabayaa sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka markaa saddex sano kadib xoola dhaqatada iyo beeraleyda dalka new zealand waxay u diyaar garoobayaan inay cashuur ka bixiyaan xoolaha ay dhaqdaan dee dunidu marka laga hadlayo waxyaabo badan oo cilmigan maadiga ah waxaa laga gaadhay meelo saraa laga gaadhay cilmi baadhisyaa la sameeyaa dee xalaal kala duwan baa la raadiyaa inta aan laba beegsanba la odhan xoolihii baa lagu soo rogayaa cashuur amaba dee heerkaaba aanay dowladdu gaadhin ma la waayo xal kaloo cabdixaafid lagu maareeyo oo hoos loogu dhigo qaacan amaba gaasta ka soo baxaysa amaba dikhowga waxyaabaha keenaya xoolaha la xidhiidha cabdixakiinow sidaan hore kugu sheegay dalka new zealand waxa uu ka mid yahay wadamada inta badan ku dadaalay in ay dikhowga iyo wasakheynta hawada wax ka qabtaan tusaale ahaana iminka bishii aan soo dhaafnay oo kale wasiirka maaliyadda ee dalkaas waxa uu sheegay inay u qoondeeyeen hal dhibic iyo sagaal bilyan oo dollar sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada tan xoolaha ayaa timi waxa ay dowladdu sheegtay in ay wadaan qorshayaal lagu soo saarayo cuntadan iminka iyo waxaan ay xooluhu daaqaan wax ka duwan oo markaa yarayn doona qiiqa ay sii ay hawada kusii daynayaan sidoo kalena xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyagu ku dadaala inay iyaguna hawsha dhinacooda ka qabtaan ay dowladdu kaabi doonto marka taas waxaa muuqatay inay dowladda new zealand qiiqii iyo iyo wasakhdii hawada iyo diqowgii ilaa iyo lo-dii iyo idihii inuu la galay aada iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdixaafid cawad ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayey bal xubinta al abuurka iyo heesaaga intaynaanu gudbin aynu ku wada nasanno codka eebba naxariista jannaa ka waraabiye ee fanaankii cumar dhuunla cali
Thank you.
aynu intaasi kaga soo gudubnay heestaasi oo codkiisa inagu soo gaadhsiinayey fannaankii cumar dhulle cali islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey habwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheer amiin samadoon kaasoo uu kaga hadlayay sugaanta u curiyey iyadoo qaybtanna uu kaga hadli doono qaar ka mid a heesihiisa iyo weliba qisooyinka ay xambaarsan yihiin waxaana uu ku bilaabi doonaa qaybtan marka laga imaado inuu halabuur yahay xirfadaha kale ee uu leeyahay ama baaq aqoonta heerka uu ka gaadhay
heerkayga waxbarasho waxaan ahay waxaan bartay laba digri digrigeygii hore waxaan bartay waxaan waxaan waxaan dhigtay jaamacadda la yidhaahdo agnes university oo hargeysa ku taalla waxaanan bartay culumta barashada horumarka ama waxaa loo yaqaano development study digrigeygii labaadna waxaan bartay international relations mass media saxaafadda kudhay baan kula yara jiraa waa la isla soo galay haye
oo xaran ka dhigtay jaamacadda new generation oo iyada laftigeeda hargeysa ku taalla laakiin labadoodaba lagala yahay dalka etoobiya
aada iyo aad marka waxa weeyaan ninka la yidhaha amiin waa nin ballaaran marka laga yimaado sugaanta dhinaca saxaafaddii ka soo gelaya dhinaca xidhiirkii caalamiga iyo siyaasaddii wixii ka gelaya dhinaca horumarkii ka gelaya marka marka bulshada marka laga yimaado inaad heesuulu samayso arrimahana kulley waad kala qayb gashaa ha arrimaha asaasi ha aada iyo aad aada iyo aad
way jiraan daraasado aan sameeyey iyo maqaalo aan ka qoray sida matalan oo kale saamaynta ay ku leeyihiin saamaynta uu tahriibka ku leeyahay oo kale householdeska
qoysaska
qoysaska siyo dadka meerabalkii aada kuu liita saamaynta ay dhaqaalaha iyo waxbarashadu isku leeyihiin waxyaaba waxaa jiray dema marka qaar marka suugaanta laga yimaado waxyaabaha kale aan xiiseeyo waxaa ka mid ah inaan hadiyo jeer wax baadho daraasadaha hadiyo jeer akhristo la sameeyey maqaalo qorqoro oo waxyaabaha kale marka suugaanta laga yimaado iyu soo xiga waa inta badan markaad waqtiyada firaaqada hayso waxyaabaha suugaanta kugu xiga qabato waa hagaag waagaag noloshaada waynu usoo noqon doonaa iyo weliba waxyaabaha kale dhextaalka ah laakiin intaynaan jacaylkii ka durkin isagoon cirraysanin baynu marayna jacaylkii oon gaboobayno weligii soo taagnaanaya hees kale aad jirtay iyadana aad samaysay oo dee nin aada looga raagay si kale kuma garatid aada looga soo daahay daahay daahay oo in badan sugayay qiyaastii intaan dibjiraya xaggee deganayd waxa weeyaan waa macnaan baa heestaasi xaggeed igaga maqnayd miya
oo hadda xakiin weligaa qof wanaagsan oo aad hesheen ma ku canaantin maxaad iga soo harkaantay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad
intanaan go- intanaan googo-ayay yaan rafaadiyaan kaxaa ku sheegi haddee degenid walaa iyada laftigeygu iyada laftigeygu een, sheeko yaro kooban bay leedahay een, nin reer gabiley ah oo laakiin imka qurbaha jooga ayaa sanadkii ninetenkii twenty ninetenkii ayuu hargeysa yimid bay hargeysaha ku kulanay laba kun iyo sagaal iyo toban
ha labada kun sagaal iyo tobankii ayaan hargeysa ku kulannay deedna sheekuu iga sheekeeyey Een, markaa wuxuu iga sheekeeyey een, in de qof nolol hore lahaa buu ahaa Een, deedna wuxuu igu yidhi niyow noloshaa hore ee aan lahaa stress iyo depression baan kala kulmay waxyaabaha ay soo gaadhay waxaa ka mid ah een, inaan xataa shaqaysan kari waayey Een, oo had iyo jeer uu xagga guriga problemigaga furnaa inaan ehelkaygii iyo faamilkaygii soo xasuusin kari waayey inaan asxaabteydii aan wada socon kari weynay inaan noloshii ka dhacay Een, anigoo muddo xaaladaa ku sugan oo sidaa iskaga kaca ku feeya ayaanu gabadhaa kala tagnay deedna gabar dambe Mhm.
ayaanu muddo kadib isbaranay deedna waxa dhacday een, inantii baan dee wanaaggeygii iyo magaranaysaa naxariisteedii iyo kalgacalkaygii faraha badnaa la yaabay oo dee waxaanan arage waxay waxay igu noqotay dee wax wax lala tacajaba moog dee nin inantii wayna wada hadashay way iskahay barayba
haye
waaniga kuyidhi dee walaalo xaala- xaaladahan oo kale hayduba wax ka qabtee mar mar haddaad adigu hawshaa wax ka qabatay
haye adiga hay-ada haa dee waxaanu kulehay dadaalka halkaa ka siiyo marka heestu waxay ka hadlaysaa waa qof qof wanaagsan helay Een, deedna ku canaananay maxaad iga soo hartaan aad iyo aad aad iyo aad marka nolol hore oo adag markii lasoo maray kadibna de ma uu filaynba qofkani inuu inuu noloshan wanaagsan ay jirto ama uu heli doono
dee noloshii wanaagsanid buu u qaadan waayeyda
uu qaadan waaye marka een, heesta iyadana goormay soo baxday heesta haa een, laxanka iyo codkuba waa qamar suudaani Een, waxyaabaha aan- waxay ahayd een, xariidaha loo dabeecad samey darmaan qurux loo dugsoon badanay qalbiga duwatooy soo dabartee intaan dibjiraayo xaggee degnayd marka een, qamar suudaani baa laxanka iyo codkaba lahaa muusigana waxaa ku laday een, axmed weli furinle saasay ku soo baxday Een, bal heestaasen iyadana aynu la wadaagi doonaa dhegaystayaasha kadibna waynu isu soo laaban
xariirida haboo dameecad saneey dharman quruxyoo dugsoon badaney qalbiga duwato isoo dabartee intaan dib jiraayey xaggeed deganay indhihi daaftii dilaaca qabay adaha daraleh nimcooydejiyo sidii dayaxee u daaray ilay iyan dabadaa qof daacada oo hela darxumiyo bihifta iga jira hela darxumiyo iftayga jiraa indhihi dhaaftiyo dilaaca qabay adaa dara leh nimcooy dejiyo sidii dayaxii u daaray ilay iyaan dabadaha qof daacada oo hela darxumiyo bihifta iga jira hela darxumiyo bihifta iga jira xajadu talabiyo
xidhado samirka garsiyo ka dhiga dayro okaa dhaqankan docadi abale dhawaayo kalgacaylka docdada arke shajada dalladiyo xidhaduubo samirka garsiyo ka dhiga dayro okaa dhaqankan docadi abale dhawaayo kalgacaylka docdada arke
dhegaystayaal qeybo kaloo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada cawiiska washington ee soo socda tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
duntiina sabkiyo dilkiisha dhashtacay kolkii dumarkiyo daryeel dhaaba'ey dubkaygu hadduu farxad la dirso cawar degaayo dabaaldegaya duntii nasabkiyo dirkiisha dhaftacay xulkii dumarkiyo daryeelka dhabaay dubkaygu hadduu farxadda la dirso cawan degaayohon dabaaldegaya dalko idilban dalxiisku maro qof aan dookhiyo daareen kula siimo dhimcooy degelkiyo doonida kuma aan naftaadu naftayda waa u dhow daymadaada qudhan daabihil ka hela daymadaada qudhan daabihil ka helaaye dalko idilban dalxiisku maro qof aan doofiya dareen kula simo dhimcoy degelkiyo dunida kuma aari naftaadu naftayda waa u dhow daymadaada qudhaan daabihib ka hela daymadaada qudhan daabihib ka helaaye shajada dalladiyo xidha duubo samirka darisiyo kadhiga dayro wakaa daankan ducadi aqbale nimcay kalgacaylka docdada adkee heesaasi gabagabe waxay u ahayd barnaamijka caweyska washington cabdixakiin maxamuud sharuuc ayaa inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a